habeen wanaagsan dhegeystayaaalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka habeen waxayna ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka xoogga iyo al-shabaab oo maantay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ee dhowaan ka tegay muqdisho oo gaaray magaalada hargeysa lana kulmay madaxweyne muuse biixi muwaadin soomaaliyeed oo dalka koonfur afrika uu geeriyooday dhaawac halis ah oo u geysteen rag hubaysan oo weerar ku qaaday agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeeray waaxyaha ay ka kooban tahay wasaaradda agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir oo ku baaqay in la qaato tallaalka maalinta dabayl waa maalinta loo dabaaldegayo maalinta tallaalka adduunka yaro dhammaantood dalka gudihiisa wax ku bartay una istaagay in ay si bilaash ah wax u baraan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn ee ku nool xerayaasha barakacyaasha ee duleedka magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan oo u hoggaansamay xabad joojin lagu dhawaaqay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo oo talaado ah arbaca ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka abriil sanadda laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaya warka habeen haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidanka waa ciidamada dib u xoreynta deegaanka ee macuusliyda loo yaqaano iyo al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka dowladda oo isku dhinac ah ayaa ka dhacay deegaanka ceel hele ee koonfur bari kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararku waxa ay sheegayaan in dagaalama waa in dagaalkaasi uu yimid kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay lahaayeen ciidanka macuusleyda iyo sidoo kale kuwa dowladda ay ku lahaayeen qeybo ka mid ah gobolkaasi dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya inay maqlayeen oo hubka dagaalka ee laisku adeegsanayay waxaana sidoo kale xoogaga amase si xooga loo maqlayay dhawaqa rasaasta iyadoo oo deegaanada ku xeeran deegaanka lagu dagaalamayay si weyn looga maqlayay dagaalka ka dhacay ceel hele ee ayaa waxaa haatan wararku ay tilmaamayaan inuu ahay mid aada u xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan ilaa ayaa haatanna lama soo warin sidoo kale lamana xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi balse dad goobjoogayaal ah waxa ay tilmaamayaan in dagaalkaasi macquul tahay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maadaama uu ahaayay mid xoogan iyadoo ilaa iyo haatan saraakiisha ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa macawisleyda dagaalkaasi horkacaya aysan wax war ah ka soo saarin waxaana sidoo kale la aaminsan yahay in dagaalkaasi uu jiro khasaare ka dhashay oo soo kala gaaray labada dhinac maadaama sida dad goobjoogayaal ah ay kusoo waramayaan oo ahay mid aada u xoogan markaana haddii aynu eegno dhanka iyo somalilan odayaasha dhaqanka ee ka tegay magaalada muqdisho ayaa waxaa maantay ay gaareen magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana halkaasi ay kula kulmeen madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi wariyaheena xuseen washington ayaa ka waramaya wafdi odayaal dhaqameed ah oo ka tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan iyadoona halkaas si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga ayaa waxaa hogaaminayay ugaas maxamuud cali ugaas waxaana garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kusoo dhoweeyey salaadiin odayaal dhaqameed iyo xubno kale intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay ugaas maxamuud cali ugaas oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkooda magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ay u tageen بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أولا إلهان أمهد علنينا كدبنا وحان أمهد علنينا صلاة دينتا جمهورية سوماليان ee uu hogaaminayay suldaan dawal oo runtii si karaamo leh halkan noogu soo dhoweeyey magaaladan hargeysa caasimada somalilan walaal waxaan leenahay rabbi kadib waa mahadsantihiin waana runtii soo dhaweyn lama ilaawaan ah marka aad aad aad aad mahadsantihiin mar kale waa idiin mahad celinaynaa waxaan idin leenahay walaalo jira intaas kadib hadalka iyo ujeedada socdaalkeenna insha allahu tacaala waxaynu ahaa doontaa goorteeda iyo goobteeda waana mahadsantihiin odayaashan dhaqanka ee ka tagay koonfurta soomaaliya ayaa magaalada hargeysa u tegay dhexdhexaadinta colaada gobolka sool taasoo u dhexeysa dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka somalilan waxaana xusid mudan in odayaashan dhaqanka ay hore u tageen magaalada laascaanood halkaasoo ay kula soo kulmeen garaadada s s c odayaashan dhaqanka ee ka tegay magaalada muqdisho ayaa ku hoolan sidii xal waar loogu gaari lahaa colaada gobolka sool ka taagan taasoo geystay khasaaro lixaad leh oo isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burburantiyadeed
waa uu mahadsan yahay waryaheena xuseen washington oo inoo faahfaahinayay qodobkaasi markaana haddii aynu fiirino dhinaca kale muwaadin soomaaliyeed ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac ay u geysteen rag hubaysan muwaadin soomaaliyeed ayaa dalka koonfur afrika u geeriyooday dhaawac halis ah oo kasoo gaaray rasaas ay ku fureen dabley hubaysan oo weerar ku qaaday goob uu ganacsi ku lahaaya taasi oo lagu magacaabo fatisma sidoo kalena ah magaalada amase ku taala magaalada rustenburg ee gobolka north west allahu naxariistee marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray cawaala salaad cali islamarkaasna waxa uu ka mid ahaay dadka soomaaliyeed ee goobaha ganacsi ku leh koonfur afrika isaga oo la weeraray xilli saqdhexa ah oo uu ku sugnaayay dukaankiisa gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west iyo sidoo kale gobol kale ee northrdram waa mustafa shirwac ayaa waxa uu sheegay in cawaale uu u geeriyooday dhaawac halis ah oo kasoo gaaray weerar ay ku qaadeen rag hubaysan oo burcad ahay dalka koonfur africa ayaa waxa uu yahay dal dilal kala duwan lagu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku leh goobaha ganacsi mina jirto cidda iska xil saarta sidii wax lagu qaban lahaay amase wax looga qaban lahaay dhibaatada lagu hayo soomaalida waxaana dalkaasi horay lagu dhibaateeyey soomaali fara badan kuwaasi oo sidoo kale ganacsiyadoodii la burburiyey lana dhacay sidoo kalena si toos ah loo beegsaday oo la dilay markaana haddii aynu fiirino agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa kormeeray waaxyaha ay ka kooban tahay wasaaraddaasi waryaheena cabdifataax muumin ilkacase ayaa ka waramaya
agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir macalin cali xasan ayaa maanta kormeer guud ku sameeyey habsami socodka shaqada iyo sida ay u shaqeeyaan waaxyaha gaadiidka ee wasaaraddu ay leedahay kuwa oo loogu adeego bulshada soomaaliyeed agaasimaha ayaa booqday xarunta baraa ee gaadiidka rayidka oo ah xarunta ugu shaqada badan wasaaradda oo laga bixiyo dhammaan sharciyada gaadiidka dadweynaha agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu bogaadeeyey habsami socodka howlaha ay wasaaraddu u taagan tahay iyo si la mid ah u helnaanta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya qeybaha uu kormeerku uu ku sameeyey agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidkii duulista hawada bashiir macalin cali ayaa waxaa ka mid ah xafiiska diiwaangelinta gaadiidka dadweynaha xafiiska maamulka baraa xafiisyada laysinada iyo weliba tijaabada bidqabka gaadiidka xafiiska kalawareejinta iyo weliba gaadiidka iyo weliba xafiiska maaliyadda agaasima ayaa intuu kormeerku ku guda jiray waxa uu warbixino uu ka dhageystay mas-uuliyiinta waaxyaha kala duwan ee wasaaradda waxa uu sidoo kale uu u kuurgalay hufnaanta shaqa ee adeegyada bulshada ee wasaaradda ay bixiso ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir macalin cali xasan ayaa ku dhiirigeliyey shaqaalaha wasaaradda inay laba jibaaraan dadaalkooda shaqo oo dalka iyo dadkaba ay si hufnaan ah ku jirto ugu adeegaan isaga oo la wadaagay in isla xisaabtan jiri doono iyo abaalmarino agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iduulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir macalin cali xasan ayaa sheegay inay ka go-an tahay kamiro dhalinta qorshaha xukuumadda ee ah shaqo hufnaan iyo weliba daacadnimo loogu adeegayo qaranka si loo horumariyo hanaanka shaqe ee wasaaradda cabdifataax muumin raadi ee t v-ga dalsan muqdisho si aad ugu ade
waa uu mahadsan yahay waryaheena cabdifitaax muumin ilka case markaana haddii aynu eegno dhallinyaro dhammaantood dalka gudihiisa wax ku bartay una istaagay in ay si bilaash ah wax ugu amase wax ku baraan caruurta iyo dadka waaweyn ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka muqdisho ayaa haatan een, warbixintan waxaa inoo sii dheereyneysa waryaheena shukri maxamed cabdi warkaasi een, waan ka gudbeynaaye markaana qodobada ka baxsan soomaalida dhegeystayaal haddii aynu soo qaadano dalka suudaan waxaa si toos ah een, eh, kaga dhaqan gashay xabad joojin lagu dhawaaqay taasi oo dhinacyada dalkaasi isku haya ay een, eh, isku raaceen amase xabad joojintaasi horay loogu dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinken ayaa sheegay in dhinacyada isku haya suudaan ay ku heshiiyeen xabad joojin afar iyo waa labayo toddobaatan saacadood ah taasi oo laga bilaabay saqdii dhexe ee xalay waxa uuna ugu yaraan xabada joojintaasi waa ugu yaraan xabada joojintii saddexaad ee lagu dhawaaqo tan iyo markii dagaalka sokeeye uu ka qarxay bishani dalkaasi suudaan iyadoo dhammaanba xabad joojintii hore ee lagu dhawaaqay dhammaantood bay ahaayeen kuwo burburay oo aan dhaqan gelin master antonio blinken ayaa sheegay in heshiiska ay wada gaareen ciidamada militariga iyo sidoo kale ciidamada gargaarka degdega ah ee magacooda loosoo gaabiyo r s f ay timid kadib markii wadahadallo la socday amase wadahadallo qaatay muddo ah sideed iyo afartan saacadood ugu yaraan afar boqol oo qof ayaa lagu dilay tan iyo markii dagaalkaasi uu ka qarxay bishii abriil waa shan iyo tobankii bishan aynu ku guda jirnay abriil dalkaasi suudaan dagaalka u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo sidoo kale xubnaha kale ayaa waxa ee, kas- oo xubnaha kas- xooga kasoo horjeeda ayaa waxa uu yahay mid marba mar ka dambeysa sii xoogeysanaya guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenaad kala socoteena raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararka igu segaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel